isku-duwaha wasaaradda horumarinta beeraha somalilan ee gobolka sanaag axmed bilaal oo kulan kula qaatay ceri gaabo shaqaalaha wasaaradda beeraha somalilan ayaa kala hadlay sidii loo kordhin lahaa waxsoo saarka beeraha gobolka islamarkaana beeraleyda loogu wacyigelin lahaa inay kordhiyaan waxsoo saarka beeraha iyadoo laga caawinayo caqabadaha jira isku-duwaha wasaaradda horumarinta beeraha somalilan ee gobolka sanaag axmed bilaal ayaa beeraleyda ugu baaqay in loo baahan yahay in la helo kayd raashiin ah si taas ay u suuro gashana loo baahan yahay in ay kordhiyaan wax soo saarka beeraha runtii si fiican buu shirkaas noo qabsoomay kolley dee wasaaradda horumarinta beeruhu waxay ka mid tahay lafdhabarta dadka iyo dalkaba innagu dee dadka baynu nahay beeraleyda waxaweye reer sanaaga baynu nahay ama somalilandba waxaweye beeraha iyo xoolaha ayaa runtii munaafacaadka koobaada marka insha allahu waxaan doonaynaa kolley sida siyaasadda madaxweynaha qaranku ay tilmaamayso waxaweye annaga wasiirka wasaaradda beeraha uu nagu hogaaminayo iyo agaasimaha guud iyo dhammaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda inaanu waxaweye annaguna dee annagoo ah baalayaashii ama gacanyaraashii waxaweye wasaaradda inaanu insha allahu waxaweye wax ka bedel ku sameyno sanadkan waxaweeye aada baa loogu soo jeedaa xagga beeraha kolley reer sanaagna waxay u badan yihiin beeraley biyi cirkaa dhow waa biyihii waxa weeye dee la beeran jiray dalagyada waxaan baab u dirayaa dhammaan beeraleyda gobolka sanaag inay waxa weeye dee ay qotaan beeraha waayo iminka dee abaar soo noqnoqotay ayaa ayaa ka jirta dalka ama geeska africaba saad ka warqabto marka si waxaweeye aynu u helo cunto reserve ah oo kayd inoo noqda waa inay dadku beertaan oo ay ka faa'iidaystaan inay waxaweeye xilligaa roobab roobku soo daayo dhanka wax soo saarka inay ka faa'idaystaan marka insha allahu tacaala anaguna ka wasaarad ahaan waanu garab istaagaynaa waanu la shaqaynaynaa